dee u joogay rasuulka oo siduu siiyo markaas wuxuu doonay cid kale o dee rasuulka ilaahay ka maqasho ma jirtaaba cid kale oo kaba maqasho saxaabi kalea kaco isna sheegay oo kale markaasu suduskii adigu sidii kuba siiyey bal markaa way hubsanayeen oo iyado iyagoo umuuraha ka hogaansamaya tasadudka iyo tabayunka laba iman jireen fadahara markaa waxa muuqday binaan calaa hada waa binayn iyadoo dee asaas ay usoo tan laguba dhisayo ama uu tan ka dhalanayo waa hubsashada mabdaeeda mawduuc isnaad isnaadka mawduuciisiibaa halkan ka ka muuqday iyo wa qiimatuhu qiimaha isnaadku uu leeyahay fii qabuuli اakbaari wa raddiha warka aqbalkiisa iyo celintii oo dee kol hadii tasabut jiro warkiina uu yahay cid ay ciddan soo noqonaysaa ciddan isnaadkii laguma magacaabayo halkaa markaa maxaa ka soo baxay isnaadku ahmiyada uu leeyahay oo xagga aqbal ama warkii la aqbala ama la celiyo uu kuba leeyaho dee ruuxii soo gudbinaya naaqalka waa isnaadkiina dadkaa naqlinayo inbuu kaba kooban yahay ayaa dee ciddii warkooda ama lagu kalsoonaana la qaadanayay ka kalena aan la celinayay marka aqbalkii khabarkaba waxa dee asaas u noqdayba dee isnaadkii halkan aanu kaba soo baxay dee qur-aankii iyo xadiiskii waa taa ishaaraadka ama asaaskaasi nooguba sugan yahay faqad jaa waxa yimi fii muqadimati صaxiixi muslimi muslim saxiixiisa muqadimadiisa waxa kuba yimi oo dee kitaabku imaam buu kaba bilaabma laakiin muqadimo dheer buu kitaabku leeyahay oo iyada halkaas aahaar aada u badan iyo axaadiisna uu kuba wariyo dee mawaadiic cilmigan xadiidka kuba tacalluqsanna uu sheekhu ku baxsiyo oo uu kaba hadlo haddaba muqadimadaas صaxiixa muslim baa waxa kuba timi can ibni sirin ibni sirin iyaduu kaba warinayo qaala inuu yihi waa muxamede lam yakunuu walow dee ibnu siriino kale ay jiraan oo ruwaadi laakiin kol haddii la idlaaqo waa muxamedun se ibnu cabaas yaba haddii ibnu cabaasun la idhaaho dee aanu fadli iyo raggii kale ilmu cabaas ee saxaabada ugu dhacayna cabdullahi un uguba dhacaya ibnu cumarna waa saas oo kale qaala wuxu uhi lam yakunuu may ahayn waa dadkii dee kaba soo qaado saxaabo waa soo gaadhay taabiciin aada u badanna oo dee kuwii kaba waaweynaa dabaqadii ka horeysayna isagu waa taabici dhexe waa soo gaadhay taabiciinta akaabirtoodii ahaa haddaba may ahayn yas'aluuna kuwa weydiiya can ilisnaadi isnaad marka dee war loo sheego dadkii dadkaa lagu wada kalsoonyay ahaayeen dad ay cadaala u sugnaatay bay ahaayeen war aan hubin dad aan la hubin dad aan naqlinayn bay ahaayeen marka marka war loo sheego way iska aqbali jireen oo isnaadkiisa iyo yaad ka maqashayo bal ciddan warisay may su-aal kamay keeni jirin oo may weydiin jirin xata falamaa waqacat markay dhacday alfitnatu fitnadii markay dhacday fitnada halkana dee kolley fitnadii bilowgeedu waa cuhmaan dilkiisii ee fitnada timi ayaa waxa ka soo baxay dee waxyaalihii markaa ahwaada ahaa ama markaa dee adigu aan firqooyinkii xag ictiqaadna kuba kala tagsanaabaa bilowgeed iyo nashadeed ahayd oo kolley fitnadaasiyo kaba bilaabmayo khawaarij baa soo baxday oo shiica soo baxday oo naasi baa soo baxday intuba qarni waktiyadaa iyo in yaroo ka dambeysay ayay soo baxeen haddaba markii ay dee dadkaasna markay itijaah yeesheen ictiqaadba waxyaalo iyagu bal markaa iyagu doonayaanna way werinayeen waxyaale aanay doonayn way qarinayeen waxyaale aan jirin bay hadday samaysanayeen markii fitnadaasi dhacday intii hore fitnadaa ka horreysay dee dadku dadkaa toosan waxay hubaan ay ogyihiin un warinaya kana laguba kalsoon yahayno waa la iska aqbali jira wixii la maqlo markay fitnadii dhacday fitnada waa taasun ayay qaalu yidhaaheen samuu lana rijaalakum marka dee war loo sheego samuu magacaaba lana anaga rijaalakum waa isnaadkii marka raggiina macnaa rijaashiina waa dadkan aad ka maqasheen yaad ka warinaysaan oo warkan aad sheegaysaan fayundaru markaasaa waxaa la eegaya ilaa ahli sunnati dadkii ahlu sunno ahaayo ujeedada marka ruuxii la magacaabo ayaa la eegayay bal cidda uu yahay ruuxani marka la garto inuu dee dadka ahlusunnaha hadduu yahay fa yukhadu waa la qaadanaya xadiisuhum dadka ahlusunnaha xadiiskooda wayundaru waana la arkaya ilaa ahlilbidaci dadkii ahlubidacaha marka dee dadkii la magacaabo oo haddii la ogaado dadka iyagu dee de waxa weya jamaacadii muslimiintaba kaba baxay ee waxyaalaha aan toosayn ee ictiqaadka xunna laba yimi inuu ruuxan yahay falaa yukhadu xadiisuhum xadiiskooda marka lama qaadanayn oo markaa isnaadkii baa bilaabmo isnaadkii dee asaasba fatabayanuudana waa taa qur-aankii kuba sugano ruux hadduu faasiq yahay dee fisqigii caadiga ahaa ama waxaan dee ictiqaadkan mukhaalifka uu kuba sugan yahay walo ay noo dambayso horen aan usoo aragnay bal riwaayada ahlubidca waxay daabidka ay leedahay ama ahl albidac waxay warinayaan daabidka ay leedahay dee markaa qur-aankii bay kuba sugantahay in la iskaba hubsado haddaba markay fitnadii dhacday ayay taasi og dhacday xataa saxiixa muslim bay kuba sugnayd iyadoo nin taabiciintii kamid ah ibnu cabaas majliskiisa jooga qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam kada kada kada buu lahaayo markaasu ibnu cabaas waa deetu yidha waan la malkamadaha kolkol buu meel ku yar joojinayo ibnu cabaas u ley maxaad ii dhegeysan lahayd anigaa rasuulka ilahi baan ka sheegayo deetu yihi beri baa waxaa jirtay in marka dee la idhaha rasuulka ilahi baa sidaa yidhi aanu ruuxii xaggiisa u degdegayna oo dee acyuntayada iyo absaartayada iyo asmaacdayadaba dhagahan u furayna indhahayagaa xaggiisa u jeedsanayey falamaa rakiba annaasu sacba wadaluul markay dadku awr hayino iyo mid layliyaba ay fuuleen qaalin layliyaba ay fuuleen ujeeddada ayaanu dee marka ay noqotay waxaan garanayna mooye wax kaleba inaanaan kaba aqbalin ama waxaa dee aanu ognahay inuu wax jira un mooyeen bal marka halkaas maxaa meeshii ka bilaabmay isnaadkii wa binaan calaa ana alkhabara taasi waa mid oo ujeeddadu waa si xadiidka iyo qur-aankuba asama ay asaasba ugu yihiin cilmigan riwaayada markaa umuurahan qawaacideeda hore ayba asaas u ahaayeen wa binaan binayn calaa ana alkhabara khabarka laa yuqbalu inaan la aqbalahayn ilaa bada bacda macrifati sanadih sanadkiisa inta la garta dabadeed mooye iyadoon khabarkii la aqbalin iyadoo taas ay kaba dhalanayso taa ay ku binaysmayso faqad dahara halkaasna waxaa ka muuqday oo ka soo baxay cilmuljarxi watacdiil inay de magacun looma jeedo ruuxan noo magacow un oo hiyaad ka maqashay ee waxaa loo jeedaa ruuxii in la garto bal inuu ahl u cadaalo o dee intuu ahl riwaaye u yahay iyo inaanu ahayn la kala garto halkaasna maxaa ka soo baxaya jarxigii iyo tacdiilkiiba halkaa ka dhaalshay oo faqad dahara waxaa muuqday cilmujarxi watacdiil jarxiga iyo tacdiilka cilmigii iyo walkalaamu cala aruwaati hadalkii lagu hadlaye wax laga sheegaye ama la tawsiiqinaye la tadciifinaye ruwaadii ayaa meeshaa ka dhashay oo ka markaa ka muuqday iyo wa macrifatu lmutasila aw ilmuqadic marka laleeyahy ciddii aad ka warisay noo magacow dee kii xidhiidhsanaa ee dad kala maqlay ay joogeen iyo kii meeshii kala go-naa eenay dadkan iyagu naqlinaya aanay isba arag ama aanay se soo gaadhin ayaa meesha iyagana kaba muuqanayo mutasilkiiyo muqadic oo la kala saaro ama macrifadii ayaa halkaa kaba soo baxday min aasaniidi asaaniidda kaba mida wa macrifatu alcilal alkhafiya cilooyinkii qarsoonaaye dee ay lahayd akhbaartan la naqlinayaana garashadeedna halkaasay ka binaysantay wa dahara alkalaamu waxa muuqday wax ka sheeg iyo hadal lagama hadlayo fii bacdi ruwaati ruwaadda bacdigood oo ruwaadda qaarkood oo la yidhaha hebelma toosna intaasi ay dhacdo ayaa meeshii muuqatay laakiin calaa qila se may badnaanteen aada umay badnayn waxoogaa kooban bay ahayd sababtuna waa liqilati ruwaati almajruuxiina fii awali amri liqilati ruwaati ruwaadda yaridooda almajruuxiina jaraaxaysan ee ducafada fii awal amri macnaa dadka badankood dad toosan bay ahayn wax markaa warkiisa laga tago daciifo ama ictiqaadkiisa loo daciifiyo ama si kale aada bay uba yaraayeen bal markaa ruwaadda majruuxiinta ayaa yarayd oo saa daraaddeed ayaa kalaamku marka dambe ayuu batay dadka ay bateene intaa hore kalaamkan ruwaaddu waaba koobnaata dee asaaskiisa iyo bilowgiisii baa markaaba jiray uma tawasaca alculamaa culimadii baa dee umuurahaasi asaas ha ahaadeena way fidsadeen waasiciyeen oo fii dalika arrinkaas way ku tawasuceen xataa dahara albaxu ilaa uu muuqday baxi fii culuumin kasiiratin culum badan laba baxi laga hadli loo markaas tatacalaqu ku tacalluqaysa culumtaasi bilxadiidi xadiidka ku tacalluqi min naaxiyati dabdihi xagga dabdintiisa la dabdin iyo wa kayfiyati taxamulihi warintiisa la warinayo sida ay tahay kayfiyadeed iyo waadaay gudashadiisa waana inoo dambaysaa waa waxyaala inoo wada iman haddii a la yidhaha taxamulkuna waa warinta uu ruuxu warinayo aduhuna waa marka dambe isagu gudbinayo isagii laga warinayo labadooduba dee kolley waxna waan kitaabkii hore kagaba soo aragnay kana iyadoo tii kaba sii cad baan arki doonaa ee kayfiyada bal taxamulku u dhacayo ee wax loo warinayo si ay tahay kayfiyada wax loo gudanayo umuuraha culum ku tacalluqsan baa iyaduna baxsigii la baxsinaye ee lagaba hadlayay culimmadu ka hadlayeen baa muuqatay iyo wa macrifati naasikhi min mansuukhi naasiqi xadiidkoo laga sooco laga garto kiisii mansuuqa ahaa wa gariibihi kiisii gariibka ahaa iyo wakayri dalika wamacrifatu ariibih ama wamacrifati ariibi kiisii qariibka la ogaadiyo wagayri dalika qariibkuna waaba alfaadihiisii qariibka ahaa ee macnoga u baahnaa iyo waxyaalo kale adugu mabaaxista cilmigana ayaa baxsintii iyo hadalkii laga hadlayay ay muuqatay casrigaa horeba ilaa ana dalika laakiin haba jirto oo culumtaasi ha soo baxdo oo culimadu ha kala naqliyeen hala barto oo hala dabdiye ana dalika kaas kaana yatanaaqaluhu lculamaau shafawiyan weli muu qornayn oo culimadu af ahaan bay ku kala naqlinayeen oo ay ku kala dee xifdi baa la ictimaadsanayay iyo naqlintaase waxa qoran may ahayn marka culimadu waxay iyagu dhexdooda kala naqlinayeen oy iyagu kala baranayeen oy kala qaadanayeen shafo weyan bay culumtan u kala qaadanayeen uma tadawara alamru arrinkii ayaa tadawuray waa sii hormaray oo wasaarat hadihi alculuumu culumtani waxay noqotay tugtabu mid la qoro wa tusajalu la sajilo oo dee kutub iyo aan lagu qoro laakiin haddana dee waa bilow inay weli arrintii fii amkinatin waxa kaana tugtabu leh waxa lagu qorayay fii amkinatin meelo mutafariqatin kala tagsan oo min alkutubi kutubta kamid ah mansuujatan xaalaytay iyadoo ku jirta ku dheehan bikayrihaa keyrkeed waa mabaaxistan cilmigani keyrkeed oo min alculuum اlukhra culumtii kale ah ka cilmi اusul cilmiga usul fiqiga oo kale iyo cilmi fiqi fiqigii caadigahaaba iyo cilmi xadiisi xadiiskii oo riwaayadii iyo waxyaalahaasi cilmigeed mitlu kitaabi الrisaalati wa kitaabi اlumi lilimaam الshaafici oo waa marxalo labaatani marxalada labaad waxay noqotay culimadu inay bilaabaan tadwiin cilmigan ay qoraan tadwiiniyaan isagoo cilmigu markii hore dee shafawiyan lagu kala naqlin jiray oo qorinta xadiiska la qoray dee way horeysay qur-aankuna waaba kaba sii horeeye laakiin cilmigan ka hadlaya musalaxa bal mabaadi'diisii hore iyo ama qaybihiisii hore waxay ahayd wax lagu kala naqliyo shafawiyan ayay ahaydee wax qoran maahayn markaa kolley dee waxaa bilaabantay qarnigii labaad iyo markii lasoo gaadhay in culumtaas wax kamida la qoro laakiin qoraalkeedu muu noqon kutub u gaaro sida kutubtan aan hayno oo kaloo mustalaxun la yidhaah ama cilmiga xadiiska un dawaabidiisa iyo qawaaciddiisa lagaga hadlo cilmi kale aan ku jirin taas may noqone culum kale dhexdood baa lagu qorayay oo kutub ah dee kitaab la qoraya wuxuu shamlisanayay qeybo xadiidkan mustalaxa kamida qaybo usulfiqi iyo cilmi kale kamida ama fiqigii caadigaha ama fiqigii caadigaha iyo axaadiistii kale dee riwaayadaba ahay ayaa mabaaxid iyada dee abwaabteeda ama dhexdeed ay kuba imanaysay iyo mawduucaadkiisa dhexdii mawduucaad cilmigan kuba tacalluqsan oo mithaal wuxuu usoo qaatay kitaabka risaala ee imaam shaafici leeyahay waana kitaab dee maantaba madbuuca kolley dabcaad kala duwan oo dabcada oo axmed shaakir uu taxqiijiyey oo aada ugaba shaqeeyay ay tay dabcada ugu mudan kitaabka dabacaadkiisa kolley waana dabcada aada u mashhuurkaa maanta waa kitaab cilmiga xadiiska iyo xataa tafsiir aayadeed waa kuba sugayay mabaaxis iyo mawduucaad cilmigan markaa mustalaxa kamida way ku soo aroortay in badan oo risaalo kaba midana cilmiga usulfiqi ba dee asaaskooda ama ay uba ahaydo waata imaam shaafici dee aan ognahay inuu yahayba cilmiga wixii shafawiyan lagu kala naqlin jiray mooyaane cid kitaab kaba qorto cilmiga usulfiqiga inuu isagu bilaabo ugu horeeyo waaba kitaabkiisa risaalo ee dee mawaadiic iyo mabaaxis xadiisa ama musalaxa ayaa kitaabkani kulansaday kitaabkiisa una waa kitaab fiqiga laakiin mabaaxis iyadana de waxaaba qaybihiisa kaba mida kitaabka un ikhtilaaf alxadiis oo kale kitaabkiisaas axaadiisa istacaaruday sida dee bal lagu bal lagu jamcinayo ama loola tacaamulayo oo kale kitaabkiisa shaaficiya goonnin loo madbucayay waa qaybaha um unbuu kaba mid yahay mabaaxis kala duwan oo kitaabkii dhacaysaana way jirtaa oo iyaguna kitaabkiisaas oo isna maanta madbuuca oo aada u muntashiri isna waa kulansaday mabaaxis laakiin dee khaas umay ahayn oo cilmiga mustalaxun labada kitaabo ku gooni maaha saasoo kale haddaba arrinta kuba bilaa haddana dee marxaladii labaad ay ahaatay wa akhiiran ugu dambeyn lamaa nadijat ilculuumu culumtii markay bislaatay ee hagaagna ay u kala soocantay wastaqara uu sugnaaday alistilaaxu istilaaxi wastaqala uu gooni noqday kullu fanin fanin kastaaba can gayri fununtii kale uu dee ka soocmay uu ka gooni noqday wdalika fi lqarni araabic alhijriy qarnigii afraadee hijradana way ahayde ayay afrad alculamaau culimadu gooni yeeleen cilma lmusalaxo de bal qarnigii saddexaad qaybo dhan oo xadiiska kamida alifnayd bal casrigii sunahee dahabiga ahaba qarnigii saddexaad buu ahaa ee haddana waxay ahayd mawaadicda faraa badan ee culimadu musalaxa kaba qoreen mawaadic mufrad ah mid cilaal wax ka qora mid gariib wax ka qora midba dee taase laakiin kitaab shaamila oo xaggii qawaacidii iyo dawaabidii caam ahaaneed un laguba ururiyo waxba yaanu aada ba ugu sii tawasucin aqsaamtii iyo mabaaxistii dee iyagu khaaska ahayde ayaa waktigan ugu horreysau leeyo markaa may jirin laakiin dee aada bay fadnigan waxyaalihii bal markaas lagaba qore loo dejiyay ay u badnaayeen oo qarnigan kii ka horreeyeyba way kuba badnaayeen iyo kii kaba sii horreeyeybana way jireen be laakiin waa kitaab sida kuwan aan hayna ayaan waktigaas horteed de kitaab de laisla abwaabtii wada shamlinaya ama mawduucaadkiisu wada geynaya ayaa waktigaa horteed aan dee markaa hagaag loo qorin oo wuxuu hi ilaa qarnigii afraad ba hid ay haddaba markaasi afrad اculamaa cilmاmصطalax cilmigii mصطalaxa waxay ku gooni yeedheen fi kitaabin kitaab ama kutub mustaqilin kitaab gooniya wa kana min awali man dadkii ugu horeeyey waxaa kaa mid ah afrada ku gooni yeelay cilmiga bitasniifi tasniif oo ujeedadu kitaabsan oo kale oo isaga u gooniyaho inta badanna mawduucaadkii badankoodii soo keenayo isu soo ururinaya dee cid aliftay ama dadkii ugu horeeyey waxaa kamid ahaa alqaadi abu muxamedin alxasan ibn cabdiraxmaan ibni khaladin ramhurmuziy almutawafaa sanata thalaثmiya وsitiin waa ninka adigu dee ramhurmuzi kitaabkiisuna waaba kitaab madbuuce fi kitaabi المحدث الفاصل بين الراوي والواعي kitaabkaasaaba dee kutubtii ugu horeysay ahayd oo iyadoo shaamila shaamila iyadoo markaa dee abwaabtii badankeeda mustalaxa ama mawduucaadka cilmigan isu geynaysa faniyadii kale kaba soocnayd oo faniyadii kalena kaba gooniya kuwii loogu hordejiyey kitaabkaas buu ahaa wasaadkuru waxaan sheegi doonaa buu yihi ashara musanafaati kutubtii la alifay fi cilmi lmusalaxi cilmiga musalaxa kuwii ugu mashhuursanaa min xiini ifraadihi laga bilaabo waqtigaa lagu gooni yeelay bitasniifi tasniifka ilaa yowmina hada ilaa maalinteenan ashharu musanafaati fi cilmi musalax kow almuxadis alfaasilu bayna araawi walwaaci kolleyna dee qeyb tan in yari mooyaane inta badan oo tii aan kusoo aragnay xaafid ibnu xajar kalaamkiisii markuu ka hadlayay sharxu nukhba dee waxa weeyaan taas oo isagaa kutubtan tilmaamay bal tatabicisan ay u kala horeeyeen iyo umuuraha cibaaraadkiisina in badan waa cibaaraadkii xaafid kutubaanu dee ka dambeysay oo uu ishaari doono isagu raacin doonaana way jirtaaba khaasatan waayo wixii ka dambeeyey kitaabka ibnu salaax xaafid dee ma sheegin walow uu sheegay in kitaabkaasi asaas u noqday kutubtii ka dambeysay oo dhan mid isaga waafaqsan iyo mid isaga aan waafaqsanaynba taasi u dee isagu kala soo cabiro cibaaradiisna u adeegsan isticmaali doonaan haddaba almuxadis alfasil bayna araawi walwaaci صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمسي المتوفى سنة 360 isaga ninkaasa alifay lakinahu laakin kutubta qaarkood khaasatan dahabi iyo haddaa kutubtiisa daalacataan kolkol ama ragga qaarkood ibnu khalaad unbaa soo arooro dee markaa ibnu khalaadkay ujeedaana ninkan weeye lakinahu lakin lam yastawcid muu dhamayn abxaat almusalaxi abxaati musalaxa kulaha oo macnaa mawaadicdii iyo musalaxa dhammaan ma wada sheegina laakiin qeyb muhima ama inteedii badnayd buu sheegay marka wuxuu yihi sababtu usheegi u wada dhamin waayo kitaabkiisu kitaab xaafil ama jaamica u noqon waayo mawaadicdii wada kulansatay isagoo sheegi wahada kaasna shan man yaftatixu ku bilaabanaya atasniif atasniif iyo taaliif isagu furfuran ah kii bilaabayey fi ayi fanin aw cilmin gaaliban fani kasta ama cilmi kastaba inta badan shanigiisa weeyo de marka waxuu bilow yahay ee cid uga horeysay oo de bal markaasaas oo de intu koodii horena qaatay isna waxyaalo kale ku dara aanay jirin isaguba uu bilaabayo inta badan wixii ma wada dhamaadaan ee waxana waxay ku dhamaadaan dee dadka iyagu kala dambeeyey ee midba uu idaafo dambe laba imanayo kii hore wixiisii tartiibin tahdiibin waxyaalihii kale uu kuba kordhinayo uu kaba tegay taas baa cilmigu uu kuba dhammaadaayo ku taam noqdaayo marka ugu horeysu bilow yahay iyada dee kolley ma wada dhammaado oo waa had iyo goor ruuxa wax bilaabanaya shanigii oo inaanu inta badan wixii wada dhammayn laakiin de bal wuxuu ka sheegaya ama ha yaraatee ama ha badnaatee waa qeyb kamidoo kolley qeybna waa kaba tegaya taas bay ahayd shan kitaabkiisu dhamaa kitaabkiisana waa la madbuceeyo kole nacajaaj khadib la yidhah baan filaya ayaa taxqiiqiisa lahaa oo dee mujalad baa lagu madbuceeyey macrifatu culumi alxadiis isaguna waa kitaab horeynu usoo wada aragnay umuurahan magacaa la yidhaho sanafa waxaa alifay abu cabdillaahi moxamed ibnu cabdillaahi alxaakim annaysaburiyu waa imaamkan xaakim ee mustadraga leh ayaa alifay almutawafa sanata arbacmiana wahamsa arbacimiati wahamsa afartii boqol iyo shantii hijrada ayaani geeridiisa imaamkan ahayd khamisa qarnin khamis ibn lbayic lakinahu lakin lam yuhadib alabxaasa baxsiyadiisii ama mawaadicdiisii muu tahdiibin hagaagu muu saafi yeelino dee xashwi ziyaadiya waxyaala way dhaceenba walam yaratibha kumuu tartiibin atartiib alfaniya tartiibta farsame almunaasiba haboon tartiib faniyo ama farsamo ahaaneed oo ku haboon oo waxaa dhici karta mawaadicdii ay ahayd inay israacdaa inay laba meelo kala duwan uu ku kala sheego kuwa ay ahayd inaan dee la israacin inay israacaan oo macnaa tartiibtii habooneyd kumuu tartiibin isaguna laakiin qeyb aada u muhiimo waa kitaab isaguna kolley usuusha fanigan kaba mid ah oo in wax aada u muhiima ayuu ku sheego dee faa'iido badan المستkرج على معرفة علوم الحديث waa kitaaب kale isna oo صنفه waxaa لفay kitaaبkana أbو نعayمi أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة aفaر بqل iyo sddنki aفaر بqل iyo aربعمية وaلاaثين oo de waa trtiibti bu ilاalisay ukala horeeyeen aفaر بqل iyo sddنki hiجrada ayuu dhintay isagoo aad mcmر ahaa cbri dheer gaadhay de xاafidkii وktigiisiina markaa ahaa xاafid adunya ba laguma tirinayay haddaba ninkaas alifayo istadraka wuxuu haleeshiistay fiihi kitaabka dhexdiisa cala alxaakimi xaakim kolkii maa faatahu wixii dhaafay ee fii kitaabi macrifati culuumi alxadiid oo min qawaacidi hada alfani fanigan qaacidooyinkiisi kamid ah oo macnaa mustakrajkan kale kutub mustakrajad la yidhaahna way noo dambaysa haddii aan la yidhaahe wuxuu alifay oo uu ku xidhan yahay kitaabka ka horeeyey marka waxyaalihii ay ahayd inuu sheego xaakim si aanu sheegin kitaabkiisan aanu kuba sheegin ee qawaacidii fanigan ahayd ee isagu uu kaba tegey ayuu kitaabkan ku sheegay markaa abu nucaym oo waa kitaab istidraako macnaa istidraagna waa dee wax imaamo kitaab kale waxyaalihii ay ahayd in laguma sheegin laguma sheegin baa nin kitaab u dejinaya kuwa ururinaya isagoo kaa dee ku kordhinayo wixii uu sheegay soona haleeshiisanaya oo dee uu leeyahayna markii horeba inuu sheego ayay ahayd haddaba kitaab saasa weeye kitaabkiisu laakinahu dee bal haba sheega markaa waxyaalo mufiida isaguna waxyaala aan kitaabkii xaakim ku sugnayna soo kordhiye taraka wuxuu ka tegay ashyaa shayaal ayuu kaba tegey oo yumkin macnaa waxyaala ibn qawaacidii faniga kamid ashyaada taas buu wadaa ayuu kaba tegey oo yumkin ay u suurtagelayso lilmutacaqibi kale waa cibaaradii xaafidna kolley hadda dee kitaabku inagaba dheerayn oo walow dee waa kitaabkii imika kan kaba horeeye halkiisii hore cibaaraadkiisii uu isticmaalay in yar dee hadla tacdi adigu isaga yumkin ay u suurtagelisa lilmutacaqibi ninkii muctaridka ahaa weeye isaga kitaabkan ku bushinaye uma doondoonaya meelo nuqsaan iyo naqdi ay u suurtagelayso an yastadrikaha calayhi ayda inuu isaga soo haleeshiisto haddanu yidhaha isba waa ka tegey kanuu sheego mutacaqib macna almuctarid waxaa kaloo dee inoo suurtagelaasuu dee labadaba caliyulqaari ay kuma fasireen cibaaradii xaafid weeye markay sharxayeen yumkin ay u suurtagelisa lilmutacaqibi kii isaga la cirbinayay kii isaga ladii jaa caqiba kii dabadii yimi ay u suurto gelayso an yastadrikaha inuu haleeshiisto caleyhi calaa abi nucaymin aydan oo saa isagu abi nucaymba waxyaalo xaakim dhaafay xaakim dhaafay oo uu kaba tegey oo lahaa uu abu nucaymna lahaa dee inuu sheegay ahayd oo ugu sheegay kitaabkiisan isba waxyaalo uu ka tegey baa jirto ruuxii ama muctarid haba noqdo haddaan ictiraad kuma fasirno ama haba noqdo kaa dabadii yimi un ede cilmiguna waa labinadaas asaaskaas talba aqalkaa la dhisayo nimba wax ku kordhinaya ilaa dhiskiisu taab noqonayo taasun bay hado cilmi kastaana waa saas oo kale bilow markuu leeyahy kolba waxbaa la kordhin kolba waxbaa la kordhin ilaa uu taab noqdo haddaba ashaa ay u suurtogelaysay kaa dabadiyimi isaguna inuu soo haleeshiisto dee isaga dhaafay oo uu sheego taas ba uu kaba tegey alkifaayatu fi cilmi riwaaya sanafahu waxaa alifay abu bakrin أحمد بن علي بن ثابت الخضيب البغدادي إمام كاس أحمد بن علي بن ثابت خضيب البغدادي المشهور de ah ruuxa shuruube ee de isago aan u baahnayn ba tacriif iyo waxyaalo almutawafaa sanata arbacamiya watalaatin wasitiin waa afar boqol iyo saddex iyo lixankii hijrada ayuu dhintay wahuwa kitaabkani kitaabun kitaab weeye xaafilun jaamica manaa kitaab dhan oo kaamil oo xaafil ah oo isagu kaba buuxa bitaxriiri masaa'ili hada alfani fanigan masaaishiisa dabdinteed iyo taxriirinteed iyo wabayaani qawaacid riwaayati riwaayadu qaacidooyinkii ay lahayd cadaynteeda xaafiltaa kuba ah iyo jaamic wayuctabar waxaa loo fiirinaya kitaabkan min ajali masaadiri hada alcilmi cilmigan masaadirta uu leeyahay kuwa ugu mudan oo de waa kitaab dee kutubtii ka horeysay wixii kuba sugnaa ayuu isu soo ururiyey markaasuu ku sheegay oo waa kitaab jaamica kitaabkan ama kitaab xaafila weeye waana kitaab isma madbuuca الجامع لأkلاq الراwي وآdاaب الsاmع waa kitaab kale صنفhu الkخdيب البغdاadiي أيضا waxaa kitaabkana dejiyey khadيbka بغdاadي ayaa isagana alifay oo alifay wahuwa kitaabu kitaab weeye ybxaثu isagu waa mawduuع gaara maha funuuntan imikaan hayn oo dhan isagu kama wada hadlaya jaanib uu kaba hadlaya waa dadkan iminka raawiga iyo dee ninkii isagu ama muxadidkii haba noqdo iyo ninkii cilmiga baranayay kii waxbarayayba aadaabtoodii iyo akhlaaqdoodii la doonayay inay kuba dhaqmaan iyo umuuro iyaga akhlaaqdoodi iyo aadaabtood kuba tacaluqsan ayuu kitaabka kuba ururiyey wahuwa kitaabun yabxasu kitaab baxseenay way fii aadaabi riwaayati riwaayada aadaabteeda kamaa huwa waadixun min tasmiyatihi sa kaba muucaqata kacab magacowiisan la magacaabay weye tasmiyadiisa wahuwa fariidu fii baabi marka leega mawduuciisa dee waa baabkiisa taas waa loo jeedaay wahuwa fariidun waa kelid fii baabi marka baabkiisa lagu joogo dad waa kitaab gaar aho kutubtii kale xataa dee baabkan kuba soo aroortay ka wada mudanoo marka la eega baabkiisa fariid ku ah marka la eego oo xadiidka xataa kitaabkalu leeya alfaqih walmutafaqih la yidhaaho isaguna aadaabta faqiha iyo ninkaa isagu fiqiga baranayo isaguna madbuuco labadooda kitaabba waa la dabciyey iyadoo waliba laba kitaabo muxaqaqayina qayimu fii abxaasi muxtawiyaat aad kitaab ugu fiican weeye ugu toosan marka la eega abxaasiisa uu ka hadlayo iyo waxyaalaha uu kulansaday waana kitaab madbuuco kolley dabacaad baa lagu madbuceeye dabacaadka ugu dee mudan waxaa kaba mida kolley dhowr dabca ayaa jire dabcado ninkan kitaabkali ninkan kitaabkali uu isagoo kitaabkeena aan hayno waa saaxibu taysiir ama daxaan dabca uu taxqiijiyey oo laba mujalad ku madbacaysan oo adigu dee adigu kolley laba mujalad oo roon roon adigu aad iyo aniga waaweynaanin be dabcadaas weeye oo si fiican kolley u taxaqiiqsan adigu ilaa laba daco kaleyana waxaan filaya inay jiraan be laakiin dabcadan daxan waa dabco fiican waqalla waxa yar fanun fanni ama maba jirin weye fanni min funuuni culuumi alxadiisi xadiidka culuumtiisa funuuntiisii kaba mida ilaa haddii laba helo fanni funuuntan ama qaybahan iyo mawaadicdan xadiidkee kala duwan kaba mida sidan dee kitaabkanba ku arki doono qaybo badan oo kutubta khadir kaba mida tasmiyadooda ama ha lahayo ama yaan lahayn be ilaa ou jiro wasanafa waa alifay alkhadibu khadib fiihi fanigaas kitaaban kitaab mufradan gooniya ayuu alifay cibaaraadkii xaafid weeyena tan umuurahan oo dhan aan aragnay fakaana wuxua kamaa qaala uu noqday khadib kamaa qaala alxaafidu abubakr ibnu nuqda si uu yihi xaafidkii abubakr ibnu nuqda nuqdadna waa islaan malaa ayad jaariye ayaydii korisay bay ahayd be kulu man ansafa ruux kastoo dee cadaalo ama garso tacasub iska ilaaliyey garsooray oo ujeedadu si insaaf iyo waxyaalaha adigu munsifa aan tacasub iyo waxyaalahaasi aanay indha tirin calima wuxuu ogaanayaa ana almuxadisiina muxadisiinta bacda alkhadiibi khadiib dabadi ciyaalun inay yihiin ciyaal bacnaa kuwa ictimaadsanaya cuskanaya calaa kutubi star shaksigaba ciyaalkiisa iyo dadkan uu nafaqaynaya isaguna ay u ictimaadsadaan raggii ka dambeeye o dhami kutubtiisa oo asaas iyo marjac bay u tahay ciyaal bay u yihiin kutubtiisa oo waa khadiib oo dee kolley kutub badan leh bal daxaan doctora wuxuu ku qaatay waa khadiib ayuu kaba hadlo kale waxaan filaya risaalada doctora macadka horta waan ku ogaa dee waqti horena way ahayd ba maktabadiisa waa khadiib adigu tarjamadiisa iyo taariikhdiisa iyo kutubtiisan iyo umuurahan walow dee kutubta qaar mid mid ahaan uu usoo dhiganayo dee barhkooda ama mid ahaan tarkiis kaba saaro iyo sheekhan ayaaba wuxuu doctoraaga ku qaatay ay ahayd oo kale waa nin aqoon badan isba uleh nin waxaan leeyahay daxan khadiiba alilmaac ilى macrifati usul الriwaayati wataqid الsimaac waa kitaab kale sanafa waxaa lifay kitaabkan alqaadi ciyaad bnu musa alyaxsubiyo almutawafaa sanata hamsa miya arbac arbacin waa qaadigii shahiirka qaadi ciyaad imaam nawino kitaabkiisa sharxa maha dee fiqiga sharxiisa muslim qaal alqaadi hadduu yidhah ama alqaadi qaadi kale uma jeeda waa qaadi ciyaad un oo dee kitaabka ugu horeeya sharxiisa kitaabka ayaa alifay wahuwa kitaab waa kitaab غayr shaamilin mid dhamaynayo shamlinayo aan ahayn lijamiici abxaaثi اmusطalax musطalaxu abxaasi uu lahaa dhammaanteed kuma wada sheegayo waa qayb ayuu kaba hadlaya bal huwa maqsuurun wuxuu ku kooban yahay kitaabkani calaa maa yatacalaqu wixii ku tacaluqayey bikayfiyati taxamuli xagga werinta wax la wariyo wladaai iyo wriyadna gudbinta la gudbinayo la gudanayo wixii aad markii hore taxamushay taasay u dhacayso oo duruqda taxamulka iyo kayfiyada adaa iyo umuurahaas iyo ma yatafarac canha fii usul riwaaya taqyid samac ba bu hi iyo waxaa kasii farcoomaya lakinahu jayidun fi babi marka la eego mawduuciisa aad buu ugu fiican yahay xasan tansiiqa wa tartiib dee waa habeynta la habeeyey iyo tartiibta la tartiibiyey mid ay fiicantahy way si fiican u tartiibsan ma laa yastacu muxadisa jahluhu ninka muxadiska wixii aanay habooneyn inuu ka jaahil noqdaa cimaamka sanafa abu xafsin cumar bn cabdilmajid ilmayaanajiyo barkoodna mayaanishiyo ba yidhaahno waa suurtagal labada meeloodba ama meeshan keliya in labada magacba la wada odhanaye almutawana meel magaceed oo la yidhaah afrikadaas galbeedu bay kuba taalay ama waqooyiga africa almutawafa sanata hamsa miya amaaniin wahuwa juzun sagiirun kani waa juz yar oo laysa fiihi kabiir faaida faaidadaasa isagu maba laha bal waxaaba la yidhah dee waxaba magac u yeelay inuu xaafid ibnu xajar markuu sheegayo xaafid hadal qaaday sharxi nuqdo hadal qaaday ayuunbuu dee shuhradaas ama magacan yeeshaye haddii aanu xaafid maanta aanu hadal qaadin oo kitaabkiisan dikrigiisa kuma soo aroorin wax saas lagaba dee faa'iido weyn oo saasna kumaba sugna wax looma ihtimaamay hayne waxaba uu meesha magacan u yeelay uun hadalqaadkii xaafid hadal qaaday oo ku hadal qaaday sharxi nuqdo uu ku hadal qaaday un culum lxadiid صنف وxa ألفay أbو cمر cثمان بن عبدالرحمن الشhهرازوري المشهور ببن الصلاح aabhi ba de صلاح الdين lo ohanaya ama لqبkiisa ahayd cثmaan isagu taa ku mashhuuroobay المتوفى سنة siتan iyo ثaلaثa وarبعين لح بqol iyo saddex iyo afartankii hiجradana dhintay وkitaaب hada kitaabkiisani mashهوr byn الناس dadka dhexdooda wuxuu ku mashhuuroobay بمqadiمة بن الصلاح taasaa loo yaqaan cلم الxadيثna waa loo yidhah saa u kaba cabiray وhuوa min أسود الkتب jamaca fiihi dee waana ka dambeeyeyna kutubtaa khadayb iyo kuwii kalebe jamaca fiihi wuxuu ku ururiyey mualifuhu mualifkii dejiye waa imaamka ibnu salaaxe maa tafaraqa wixii ku kala tegay ee ku baahsanaa ee ku firirsanaa fii kayrihi waa kitaabkiisan kayrkii oo min kutubi اkhadibi waman taqadamahu kutubtii khadayb iyo ciddii kaba horeysay oo macnaha kutubtii ka horeysay ama khadayb kutubtiisii ha noqotoo badnayd ama ragkii kale kaaba ha noqotee kaba iyaguna kaba horeeyey ee iyada wixii iyaga dhexdooda ee fawaa'idaha dawaabid iyo qawaacidaha ee kutubtaa ku firirsanaa ayuu soo ururiyey oo soo ururiyey kitaabkiisan fakaana wuxuu noqday kitaaban kitaab xaasilan bilfawaaid macnaa ka buuxo mumtari kuba fawaaid ay ahayd inay israacaan oo meelo kala duwan uu kuba sheegay way jiraan oo marka la eego wadcigii munaasibkaa iyo tartiibtii ay ahayd say mawduucyadu ay isku dhow yihiin ay isugu xidhayiin in laysu raaciyo taas umuu tartiibin sababtuna waxay ahayd kitaabkani kitaab intuu dee meel fadhiistay u qalin iyo qaatay walaaqastaa uu ku qoriyey may ahayne kutubtaa baahsan isagoo ama kala badnayd ee kala tagsanayd fawaa-idii ku firirsanayd isagoo ururinaya ayuu yeedhinayay oo kolba mawduuc buu yeedhinayay liannahu amlah oo waqtigaa u daaru lxadiis alashrafiya uu kaba ahaa sheekha ayuu yeedhiyey kitaabkan shay-an fa shay-an in yarin yar kolba qayb buu yeedhinayey kolba qayb buu yeedhinayay bal markaa taas ayaa waxa weeyaan keentay mawaadiicdii inaanay noqon mid iyadii de waxa weeyaan kuwii de isku haboon meelo qaarkood tartiibteedu wahuwa kitaabkani ma ahada iyaday taasi jirto ujeedada xaggaa tartiibta ama tartiibta waa dee dhammaantii ma wadahay waa qaybo qaarkoode meelo qaarkoode tartiibtaas xaggaa nuqsaanta ay kaba suganta iyaday taasi jirto cumdatu man dad cumdadood weeye iyo waxay ictimaadsadaan jaa bacduhu min alculamaai dadkii ka dambeeyey culimada ahaa isaga ayaa cumdo u ah isagaa marjic u ah oo dee kutubtii ka horreysao dhan waa kitaabka ugu jaamicsan waxoodii oo dhan soo ururiyey meel isuguba keenay markaa dadkii ka dambeeyey oo dhan culimada isagunbabaa kay ictimaadsadaan fakam min muktasirin lahu wanaadim kale waa cibaaradii xaafidaan soo aragnay waxa badan mid kitaabkiisa u soo ikhtisaariyey mid kitaabkiisa nadmiyasa dee nawowi iyo amsaashi ay usoo ikhtisaariyeen mid kitaabkiisa nadmiya sida ciraaqi iyo amsaashi ay uba nadmiyeen wa mucaaridun lahu mid dee meelo qaarkood ku caaridayo oo kuba bushinayo intuu kitaab dejiye mustalaxa isaga meelo qaarkood kuba naqlinaya wamuntasirin mid u nusraynayo isagii bal uba hiilinaya taas adugu raggii ka dambeeyey cumdadoodu midba jaanibu wax ka alifayba ama si uu bal markaa kitaabkiisa u ictimaadsadayba isagaa noqday cumdadiisa التقريب والتيصير لمعرفة سنن البشير النذير صنفه وxa ألفay محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة ستمية ستة وسبعين waa imaamkii نawowي ayaa ألفay وkitaaبه kitaaبkiisan hada kn h waa تقريب اkتصاar wuxuu اkتصاar u yahay لkitaaب cلوم الحadيث kitaabka cلوم الحadيثayn inu kaba soo baxnay بن الصلاح usugnaaday ayuu اkتصاar u yahay ficlan kolley kitaab kaluu leeyahay nawowi oo la yidhaaho alirshaad la yidhaaho kitaabkana ka yaroon ahna markuu kitaabka muqadimada ibnu salaax soo gaabinayay kitaabka irshaad buu ku soo gaabiyey irshaad buu haddana kitaabkiisan taqriib ku soo gaabiyey ee in kitaabkan taqriib hore ayaa loo madbucayay macaa sharaxiisa tadriib raawi oo isagu aad buu u shuroobay ama irshaad xataa dabacaadkiisa kitaabku way dambeeyeen oo walow maanta dabca muxaqaq oo uu jiro dee risaalo master manfiliga jaamica alislaamiya lagagaba qaatay kolley waa dabcada dee aan ahyo ama dee macruufka oo laba mujalad kuwa madbacaysan dabcadiisi way dambaysay ama kitaabka madbacadiisi way dambaysay kitaabkan baa aada u shuhroobe laakiin labada kitaabkaasa uba dhaxeeya markaas oo ana kitaab maanta dee muxaqaqo adna ma adigu dee si fiicanna loo dabciyey haddaba waa kitaab fiican lakinahu muqliq lcibaarati axyaana ama muqliq lcibaarati axyaa cibaaradiisu mid ay xidhan tahay wey awqaada qaarkeed oo ujeedada hadalkiibaa kooban aan dheerayn markaasaa cibaaradiisa ay u baahan tahay idax dheer iyo idax siyaadaha kolkol ay u baahanaysaa tdrib raawi fi sharxi taqrib nawaawi صanafa waxaa alifay jalaaludiin cabdالraحman ibn abibakr الsuyuudiy almutawafى sanata tisca miya xda caشhar waa suyuudi imaamkaasa alifay sagaal boqol iyo kob iyo tobankii hijrada dhintay wahuwa kitaabkani sharxun waa sharx buu u yahay likitaabi taqrib الnawaawiy kitaabka nawowi ee taqrib ayuu sharx u yahay kama huwa waadix min ismi ise waxa u yidhahda isaga gaar ahaan laba isaga iyo culumulxadiisan sharax buu noqon kutubta fanigana kollay guud ahaan buu sharax u yahay usuudiba xagga hore ku yidhah sida dee magaciisaba kaba muuqata jamaca fiihi mualifu mualifkiisa wuxuu ku ururiyey min alfawaid fawaaidun cilmigan kuba tacaluqsan xaggii wuxuu kagaba ururiyey ama xaggeed ashay alkaiira wax badan oo fawaaid badan ayuu kitaabka suugaya waa kitaab isaguna kutubta muhimka ee fanigan kaba mid ah waana kitaab dawacaadkiisa ay muntashir yihiin ama ay aada u badan yihiinba nظm durar fi cilm اأsr waa kitaab isaguna magacii صanafaha waa nami waa manduume eh waxa alifay zaynudin cabdالرaحim ibn اxusein اcraaqiy اmutawafى sanata ثaman miya sita waa imaamkii craaqi wamashhuurat waxaanay kuba shuurowday bismi alfiyat اcraaqiyi alfiyat craaq magacaasna waa la yidhah alfiyat craaqina mashhuur bay kuba tahay nadama fiiha wuxuu ku nadmiyey craaqi culum اxadiiث ibn صla waa kitaabkii ibn صlaح aynu soo marnay muqadimadaha ayuu nadmiyey shicr bu u bedelay nadm iyo baxrajaz wazaad caleyhi weli waxyaalo kalena waa ku kordhiyey wey hadduu dee kitaabkaa dhexdiisa qaalo keliya iyo ama qaala sheikhu iyo yidhaahna dee musalax bu uga jeedaan wahiya jayidatun manduumadaasi waa mid fiican oo kaziat lfawaaidi fawaa'ideedu ay badan tahay wacalayha shuruuxun mutacadida shuruux tirowday ayaana korkeeda oo waa la sharxay kitaabkan minhaa sharxani lilmualifi nafsi laba sharaxoo mualifku gaara leeyahayba waa ciraaqi leeyahayba kaba mid oo dee sharaxa yari waa kan magacan fatxulmuqiisa ku madbacaysan ee aan hayne ama muntashirka ka weyne waxaan filaya dee mooye horta mid weyne waa jiraaye dee inuu dhameeyo in kale iyo in lama madbaciyo in kale ka intaa midna walama hayeen fatxulmuqiis fi sharxi alfiyat alxadiis waa kitaabkan kaa horena famugiis waa la shadhiisan de saasaa magacay kuwa madbaceeyeen walo dee sharxu tabsiriya waxyaalaha dal ay jirto magac kale fatxulmuqiis fi sharxi alfiyat alxadiis waa kitaabkan imaka manduumadan ciraaqi sharaxay leedahay sanafa waxaa alifay fatxulmuqiiska maxamed ibn cabdiraxman asakhawiy almutawafa sanata tisca miya isniin sagaal boqol iyo labadii wahuwa sharxun wuxuu sharax u yahay cala alfiyat alciraaqiy wahuwa min anfa shuruuxi alfiyati waajwadiha shuruuxda alfiyada ciraaqi leedahay kuwa ugu taamsan uguna fiican buu kaba mid yahay oo aada uga fiican oo dee shuruuxda kale o dhan ba ka mudan yahay bal marka la eego kutubta musalaxa waa kutubta ugu ahamsan ayuu kaba mid yahay laakiin waxa mushkilo ah dabacaadka kitaabka lagu madbaceeyey intooda badan khaasatan waxa weeyaan ayaa dabacaad aada u radiya oo akhdaadeedu ay badanto faa'iidadii kitaabka nuqsaaminaysa walow imaka ay dabacaad jiraan ama dabco adigu kolley mid shan mujalad macafaariseed ama afar mujalad adigu kaba madbacaysan iyo kolley si fiican loo dabdiya ay jiraan dabacaadkii hore dabca bureydo mujalad keliya iyadoo saddex jus ahaydiyo mid beryahan dambe ay madbaceeyeen oo iyadoo saddex jusuna walow muxaqiqii hore aanay ahayn kuwo kale ay tahay lakin haddana aan filaya marati in laga fotocobiye laga taswira uniyo dabacaadka kitaabka kolley kitaabka waxay u yar keeneen yar nuqsaan badan bay kuba keeneen oo dabacaadkii oo akhdaa badan ayaa jirta lakin dabacaad imaka kole ama dabco ama laba dabcodoo dee fiicanna way jiraan nuklat lfikr fi musطalaxi ahli اlahar waa kitaabkaan kaba sodee soo imaka soo dhamaynay sanafahu xaafid ibn xajar asqalaniy mutawafى sanata aman miya iyo toban hamsiin wahuwa juzء صagir waa juz yaro mukhtasaru jidan aad iyo aad tee u kooban lakinahu lakin haba koobnaadee min anfac اmukhtasaraati waa mukhtasaraadka kuwa ugu nafci badan soyo xabada min mukhtasar laha سمعاني صاحب سبل السلام لكنه من أنفع المختصرات وأجودها uguna فيican ترتيiبا حagga ترتيiب aهاan ابتكر wuu اkتiراacday فيه kitaaبka نخبة markaa مkhتصرka dhexdiisa mualifu mualifkii la dejiyey waa xaafide waana kan uu isagu raacay maanta saaxibu taysir si marka horeba inoo soo sheege dariiqatan dariiqa fi tartiib wataqsiim xagga marka la eega tartiibka mawaadicda la tartiibinayo iyo sida loo qaybinayo dariiqa ayuu ikhtiraacday lam yusbaq ilayha aan loogaba horreyn oo cid dadkii ka horreysay aanay marin laakiin aad u mudan oo aada u fiican waqad sharaxahu mualifu mualifkiisi waa sharxay bisharxin samaahu nusat nadar uu ku magacaabay kamaa sharaxahu hayrahu xataa dee rag shaqadiisii labada ahaa oo isagu beri mualifay un sharxay oo dee intaanu xataa sharaxiisa la dhamaan dhameeyey way jireen kuwa badan oo ka dambeeyey waktigiisiiyo in ka dambeysayba way jireen aad kitaab looga shaqeeyey wey المنظومة البيقونية صنفها وحالفي عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة ألف وثمانين waa sida dee nusqooyinka qaarkood mutunta hawaamishooda laguba arkay inta badan magaciisa iyo shuraaxdii hore ee kitaabka sharaxday waxay yidhahdeen magaciisa iyo nisbadan waxay tay iyo waxa iyo waktuu dhintay waxaan uma garanna yidhaahan wahiya min almanduumaat وهي من المنظومات المختصرة waxay kaga mid tahay منظومaaتkaas kooban إd laa تتجاaوز aربacaة وaثaلaaثيiن بytا aفaر iyo sdن byt ma dhaafsana تعtabr lakin waaa lag lagu tiriyaa min المkتصaرaaت النaaفicaةi الmashهuرة مkتصaرaaتka waxtarka leh naaفica ee mashhuurka inay tahy o عalayha شhuruح متacadida shuruح tilowdina korkeeda way kuba sugantay qawacid التaxdيث صنفه waxa lifay محamed جمال الدين القاsمي المتوفى ألف ثaلaثمiة وتiن وثaلaaثين waana kitaab de madbuuca maanta isaguna mujaladka waa madbacaysa ninaba soo gaadhay magaaladeena wahuwa kitaab muxarar mufiid waa kitaab muxarar ah la taxriiriyey oo faa'iida leh hunaka musanafaat ukra waxaa jirta meeshaasna musanafaat iyo kutub kale kasiiratu badan oo yatulu dikriha haddii aan sin ahaan sheeg sheega hadalka uu dheeraanayaba iktasartu waxaanan ku gaabsaday calaa dikri lmashhuuri minha kii shuhroobay sheegideeda aan sheego un baan kuba gaabsada minha kutubtaa kamida fajaza llahu ljamiica cana wacan lmuslimiina khayra jaza allah subxana wa tacaala waa tacriifaat iyo xuduud adigoo hordhac ah ujeedada kelimaad adigu xoogaa horta qeybta hore waa tacriifka bal cilmigan iyo mawduuciisa iyo samaradiisa wixii ama umuurihii ay had iyo goor culimadu kutubtooda kuba bilaaban jireen ee mabaadi'da tobanka ay ku magacaabayeen buu in kamida ku sheegi marka dambena alfaada had iyo goor soo noqnoqda oo cilmigan iyo fannigan kuba soo noqnoqda ayuu guud ahaan inoo tacriifinaya si uu ruuxu dee bal usii dabdiyo waxaa looga jeedo uu usii ogaado noqnoqodkooda iyo dee hadalhayntooda ku badan fannigan ee uu dee markaa loo sii sheegay iminku iskaba sii dabdiyo mar dambena aan loo baahan in loo tacriifiyo isagiina markay soo noqdaanba dee ruux garanayo wixii waxa looga jeeda fahmaya uu noqdo tan buu adigu xoogaa yar oo alfaadahaasa ayuu sheekhu inoogu sheegayaa marka halkan ama uu ku sheegayaa dee waana kolley si yaroo habaysan oo dee fiqaraad oo la dabdin kara ayuu inoogu sheegaya oo mid mid buu yar taaban cilmulmusalaxi cilmiga musalaxa waa tacriifkiisii oo dee kolley waa fannigan kuba jir waa tan la yidhaah waqtiyadaa horena kolkol marka cilmulxadiis la idlaaqay isagaabu kuba dhici jiray markii dee waa aad cilmigani u badnaa dadkii bal matalan aqoonta u lahaana ay aada uga badnaayeen iyo isticmaalkiisu walow marka dambe cilmulxadiis marka la idhaha jaanibkan kale riwaayada ee kutubtan kalean aqrisano qeybtiisa uu kuba dhaco bal haddaba cilmigii musalaxa maxa musalax uu yahay ama marka wuxuu yihi cilmun huwa cilmu lmusalax cilmun cilmi weeye biusuulin wa qawaacida ku sugan oo leh usuul iyo qawaacid oo cilmi ee qaacidooyin buu leeyahy dawaabid buu leeyahay waanan arki doonaayo marka lon xataa xadiidkii saxiixayn bal markaa dee qaacidooyin buu ama dawaabid buu leeyahay dee marka xadiidkii la helo ee intaa ama shuruudiisii ay noqoto uu xadiidka saxiixa noqonayo haddii la waayana aanu noqonayn haddaba waa cilmi qawaacid leh ama usuul kuba sugnaadayo yucrafu biha lagu garanayo usuusha iyo qawaacidda axwaalu sanadi sanadka xaalooyinkiisa walmatni matniga xaalooyinkiisa min xaysu alqabuulu waraddu marka la eego jaanibka aqbalka la aqbalayo oo dee waxa weeyaan sifaatkii qabuulka marka lagaba hadlo sanadkaasi ama dee waxa weya taa uu kulansaday ama matnigii waa kii la aqbalayay iyo waraddu celin bal kolley waa tacriifyadii culimada ay ku tacriifiyeen mid kamida ugu yar taamsan oo kollay ah kay doortaanba waana tacriif hore oo dee ayma hore ay lahaayeen marka cilmigan waxa ay cilmu musalaxu yahy waa cilmi horta qawaacid iyo dawaabid buu leeyo dee waxaan lagaba hadlayo ee inoo kala soocaya umuuro badan ee inoogu iman doonaaba waa qawaaciddii uu lahaa iyo dawaabida uu leeyahay maxaana lagu garanayaa sanadka isagaa inoo tacriifin doona laakiin waa ruwaaddii xadiiska warinaysay iyo matnigo matniga xadiidka abaa xaalooyinkooda ay leeyihiin ama sixa ah ama xasanima ama dacfiya waa wax ka dhexeeya rafci iyo waqfi iyo maqduucnimo iyo waa umuuro matnigu xaalo uu leeyahay caalinimo iyo naasilnimo iyo waxyaalahaasna waa xaalo uu isagu leeyahay sanadku haddaba xaalooyinkaa sanadku uu leeyahay ama axwaasha matnigu uu leeyahay ee kala duwan ayaa lagu garanayaa dee iyaga tacriifteed baa ku sugan amhiladeed baa ku sugan darajadeed iyo xukumkeed baa inoogu sugnaanaya bal markaa taasaa lagu gartaa xaalooyinkaasna guud ahaan maaha dee wax maaha waxaa looga jeedaana waa tano waa min xaysu alqabuulu waraddu xagga marka la eega aqbalka la aqbalayo oo dee waxa amec la celinayo dee wixii maqbuul ahaa ama marduud ahaa way inoo iman aqbalkaa wixii keeniyo wixii radintaa keenaysayna waan arkaynaa oo cilmigan way kuba sugan tahay bal marka haddaba waa cilmi lagu garanayo axwaasha sanadkiiyo matigu leeyahay xagga jaanibka marka laga eega aqbal la aqbalo ama celin la celiyo kaas baa horta cilmulmustalax la yidhaah mawduucu wixii loo dejiyey macnaha cilmigani maxaa lagaga hadlaa maxaa uu yahay isaga waxaan lagaga hadlaye marka horeba loo dejiye loogu talagalay in lagu dabdiyo lagu caddeeyo lagu sheego tii muxuu yihi waa assanadu walmatu waayo dee fanni kastaaba ama cilmi kastaaba waxbaa mawduuciisa uu yahay imanka tacriifkaa hore iyo mawduuca iyo samarada saddexdan aad adigu raqamay inoogu horeeyana mabaadicdii tobanka hayde inta badan ay jeclaysan jireen culimadu in marka la bilaabayo kitaab bal ama fani la bilaabayo lasii sheego oo lagaga sii hadlo si ay ruuxii u noqoto ruuxu inuu tasawur u leeya waxan waayo fikro guud uu ka haysto ama dee bal tasawur caam ahaaneed iyo fikro guud uu kaba haysto waa umuuraha ay dee mabaadicdaasay barhkoodna ay saddexa bayd kuba nadmiyeen haddaba waxaan loo dejiyey lagaga hadlayaa fanigan waa sanad walmatn waa sanadkiiyo matiga de waa labadaasba waxyaalaha aan arki doonee badan ama waa wax labadooda ka dhexeeya ama waa wax midkood leeyahay laba waxaan oo dhami wuxunbay u adeegaysaa kuwa iyo bal iyaga sanadkii iyo matigii unbaabay tahay haddaba waxa loo dejiyey bee lagaga hadlayaa fanigan waa sanadkii iyo matigii waa badan yahay oo culumtiisu way badan tahay oo dee casharaad bay gaadhaa funuuntiisu laakiin funuuntaasna labadan un bay u adeegaysaa labadan un baa lagaga hadlaya labadan un bay u yihiin axwaal iyo sifaad iyo wax iyagii lagu gaadhay ama lagu ogaan lagu dabdin haddaba sanadkiiyo matigii taasna waa jaanibkee waa min xaysu alqabuulu waraddu xagga marka la eega aqbalka la aqbalayo dee waa maqsuudkaba ta waa danta laga leeyahay waa in dee bal kii la aqbalayana la ogaado siu samaradaba inoogu sheegay kii la celinayana la ogaado waxaan looga hadlayo ee umuurahan iyo waxyaalaha culumta badan iyo funuunta badanna loogu dejiyey de waa muraadku si dee waa xaggii qabuulka iyo radiga jaanibkaas weeye ujeedada iyo waxa loogaba hadlaya ama jaanibkan waxa danta lagaba leeyahay tanba weeye kalaam kan badane haddaba waa min xaysu alqabuul warad kolleyna alqabuul warad sida inoogu xarakeeya waa sida dee toosan oo walo dee marka la eego lafdiga xaysu waxaa ka dambeeya jumlay noqota ama jumla loo idaafeeya saa daraaddeed ma aha mudaafu ilayhi iyo mufrad keliya looma idaafeeyo min xaysu alqabuuli waraddi lama odhanayo adigu dee waa naadir haddii dee waxyaala la arkay ama barhkood dee taas naxw ahaan lagu soo naqliyaba oo abyada qaarkood dabdi taa ka duwan oo ah in bal wax ka dambeeya laguba jaray lasoo naqliyey ama tara xaysu suhaylan daalican dee kolley riwaayada mashhuurkii ama tara xaysu suhaylun daalican bay xaysu suhaylina hadday barhkood soo naqliyaan wax yar eh xaysu waxaa ka dambeeya jumla unbaa loo idaafiya siada ka daraaddeed waxaa ka dambeeya waa la rafciya san imaka xarakadan imaka inoo muuqateen min xaysu lqabuul waraddu samaratu faa'iidadiisi dee kolley wax kastaba marka la baranayo ama fani kastaba wuxuu leeyahay wax ka dhasha ama faa'iido la doonayo in la gaadho oo ruuxii uu ka kasbado uu helo samaradanna waa tii khaaska ahayd ee fanigan ku khaaskayd waxaa la arkaa dee culumtan sharciga iyo waxa u adeegaya qaayo guud bay leeyihiin oo dee waa qaayo aakhira ahaan oo dee rabbi subxaana wa tacaala inuu ruuxu bal tanna waa wixii kuugu adeegaya cilmiga xadiiskee kale tacalumkiisa iyo camalkiisa iyo waxaasna dee ilaahay ridihiisa in lagu gaadhay ahayd taasoo bal naarna lagaga badbaado jannada laguba muuto taasi waa qaayo guud oo culumta ka wada dhaxayso waa qaayo ukhrawi ah laakiin gaayaha gaarka ah ee fadligan u gaarka ah ama samarada iyo faa'iidada u khaaska ah ee dee gaarkee marka hore loo jeedaa bal taasi waa wax dee culumtaasna ka wada dhaxaysa waana gaayo caam ah ama samaro guud eh waxa ay tahay tamyiisu saxiixi min asaqiimi min alaxaadiis waa tamyiisu saxiixi kii saxiixaayoo laga sooco min asaqiimi kii bukay ama daciifka ahaa ama aan asalba lahayn min alaxaadiisi axaadiisa taas macnaa qaladku waa maxay an yucrafa almaqbuul walmarduudu si suyuudiba alfiyadiisi in la garto ka la aqbalayo ee waxa weeyaan dee si hadhow loogu camal falo oo taas camalfalkaa lagu camalfalayana maxaa ka dhalan gaayahan kale ama samaradan guud een sheegayna ukhrawiga ah iyo in la garto kii isagu la celinaye marduudka ahaayo kan uu saqiimka kaba cabiray ah iyagoo dee kolley maraatib leh kaas marka la gartana si dee inay aan diin loogaba yeelan oo laga tago oo aan loogu dhaqmin bal taas haddaba saxiixii iyo saqiimkii in la kala sooco kii la aqbalayay kii la celinayay inuu ruuxu garto oo dee garashadaa dabadeedba iyagii xaqsiintoodii mid kastaba wixii uu mudanayay ay kaba imanaysaaye taas baa samarada laga helaya ta ujeedadu cilmigan haddaad barato si fiican aada u fahamto oo aada dabdiso faa'iidada aada ka kasban ama samarada kaaga dhalanaysaa waxa weeye waa tan oo de waana hadafka ugu weynee lagaba leeyay cilmigan looba dejiyey taas weeye in lagu kala sooco saxiixii iyo saqiimkii xadiidkii rasuulkee sugnaa lagaga sooco wixii amaan xadiis rasuul ba ahayn in asalba lahayn ama dee dariiquu inagu soo gaadhay dariiq la ictimaadsan karo aanu ahayn lagaga sooco taas bay samaradu tahay alxadiis imakana bal halkan wuxuu inoo raacinayaa taasi waa mabaadi'da guud oo kollay funuunta ay ku bilowdaan oo si uu ruuxu fikro guud waxaan uu doonaya inuu bilowdo gudagalo iyo tasawur guud uu usii yeesho oo nin bal wax suuraysanayo oo ujeedadii laga lahaa iyo waxaan lagaga hadlayo si guud bal hadhow tafsiilka ha u yimaado oo wixii ha loo sii kala bixiye laakiin fikro guud ka haystaa wixii uu doonayay inuu gudagalo shaksigu si uu noqday umuuraha culimadu ugaba bilowdaan mabaadi'daas bal ama ha wada sheegeen ama dee barhkood inun ha kuba gaabsadeen intooda ugu sii ahamsane imika laakiin alfaada had iyo goor soo noqnoqda ayuu inoo tacriifinayaan alxadiis luqatan xagga luqada aljadiidu waxaa cusub baa la idhaha ama waa did lqadiim waa qadiimkii ayuu didkii yahay oo wixii cusbaa cagsigiisa ama didkiisu qadiim buu noqonoo taas buu xagga luqada yahay wayujmacu waxaa lagu jamciyaa calaa axaadiisa ujeedadu xadiis waa mufrad marka la jamcinayo jamciisu wuxuu noqonayaa axaadiisa calaa khilaafi lqiyaasi waa qiyaaskii si khilaafsan oo dee markaan eegno qiyaasku ma keenahayn faciilow wax aadee ah inuma wasankiisu yahayn afaaciil lagu jamciyo taas ee waxa weeyaan tani qiyaaskii bay khilaafsantao sida imika jadiid oo kale lafdigan uu fasiray markaase ajaadiid iyo laguma jamciye judud oo kale ayaa lagu jamciyaa waana jamciisii saxiixa jamciisii dee markaa qiyaaskaa weeye jadiid oo kale imika judud oo kale dee waxaana iskaba jirta wasankaa faciil marka uu san oo kale yahay ujeedadu ismi kastoo rubaaci oo xarafkiisa ugu dambeeyana xarf saxiixa uu yahay uu xarafka labaadna uu xarfumad yahay aan dee bal markaas ama wow ha noqdo ama ya adigu bal markaas ama alifba haba noqdo marka caynkaasa waxaa inta badan dee qiyaastiisu yahay dee ficul in lagu jamciyo camuudin cumud jadiidin judud oo kale qaluusin oo qaalinta qulus bal markaa taas baa qiyaaskoodu ahaa ama tan aan hayno axaadiisu afaaciil oo kale inta badan waxyaalihii uu iman jiray haddii uxuduusa imika ay halkan tahay uxuduus oo kale axaadiis way noqon lahayd sida udxuuka adaaxiiq oo kale iyo ustuura asaadiir iyo looguma jamciyo ukhduudna akhaadiid looguma jamciyo taas bay ahaan lahayd ee imika halkan xadiis in axaadiisa waa qiyaas maaha marka qiyaasku waa sidii wax uxuduuso la jamciyo kale sida udxuuka oo kale ayay tani noqonaysaa marka kani qiyaaskii maaha ay keenaysay de ama wasankan u qiyaaskaa marka la jamcinayo laakiin jamcani waa jamca yimi de waana wixii in la qaato oo dee sidiisa waa lagu xifdiyaa waana loogu dhawaaqayaa hadhow wax kale unbaan looga sii qiyaas qaadan waxay qiyaas khilaafsaneen bal taas weeye xagga luqada istilaaxan xagga istilaaxa ma udiifa waxa weeye xadiisku ma udiifa wixii loo nisbeeyey loo tiiriyey ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay oo min qowlin hadal ah aw ficlin ficil ah aw taqriirin taqriir ah aw sifatin sifa ah kolley umuurahan kitaabkii kan ka horeeyey sharxu nuq baan kuba soo aragnay oo uu umuurahanna laynoogu soo tacriifiyey bal markaa xadiis maxaa la yidhaahaa xagga marka la eega istilaaxa waana cilmigan imika aan kuba sugannahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wixii loo nisbeeye loo tiiriyo ee hadalasa iyadoo la yidhah dee qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam inama alacmaalu biniyaat mithaal ahaanba ama ficlo waa ficilkii rasuulku uu sameynayey ama taqriiro waa w rasuulka agtiisa inta lagu sameeyey aanu inkirin oo sidii kuba daayay sida xadiidka ukila dabu calaa maa'idati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam bal isagoo arkaya hortiisii laguba cunay dabi loo soo hadiyeeyey ayuu ahaa laakiin naftiisii un baana dee weligii ma cunin oo uu yidhiba inii ajidu nafsii tacaafun bal taas oo kale waa taqriir aw sifana waa tilmaantii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee waxa weeyaan rasuulka ilaahay kaana abyada mushraban bixumra ama kaana rabca umuurihii ama rasuulka ilaahay khalqigiisii lagaga hadlay ama khuluqiisii lagu sifeeyey ee kutubtan kutubu shamaaillah ay aada ugu cinaayootay ay inoo soo ururisay walow dee kutubta kale axaadiisaba ay ku sugan yihiin axaadiistaasi bal taas waa sifadii rasuulka waa tilmaantii maaha qowl uu leeyahay ficil uu leeyahayna maaha wax kaloo dee markaa taqriirkii maaha waa isaga khalqigiisii ama khuluqiisii adigu waa awsaaftiisii ama dee isha lagu haleelayay ama tii macno ahaaneed ee akhlaaqdiisii iyo umuuraha taasna axaadiisa kuba timidna waa axaadiis marfuuca ama axaadiis weeye rasuulka ilaahay loo nisbaynayo haddaba waxa alla wixii rasuulka ilaahay ka hadlaya ama dee isaga loo tiiriyey hadal ahaan ficil ahaan taqriir ahaan ama sifa ahaan kaas baa xadiisa la yidhaaha xadiisku waa kaan marka taa marka la yidhaaho maxaa baxaya haddii hadalkani hadal aan rasuulka ilaahay hadalkiisii aanu ahayn ee saxaabiga hadalkii uu noqdo sida abibakar oo kale ama ficil saxaabi uu noqdo iyada xadiis lama odrhanayo xadiis ma aha markaaska waana inoo dambaysaa waxyaala laguba idlaaqi karaa xadiisku waa rasuulka ilaahay wixii loo tiiriyo buu khaas ku yahay alkhabaru khabarki luqatan xagga luqada khabarku annaba- annaba iyo alkhabar waa war-un waa isla mid wa jamcuhu akhbaarun xagga marka la eega jamac ahaana akhbaar baa lagu jamciya istilaaxan xagga istilaaxa fiihi halaathatu aqwaalin halkan saddex tacriif bay ku tacriifiyeen maaha dee saddex tacriif oo saddexdoodaba dee ruux keliya ku wada idlaaqee waa qolooyinba wixii la raajax noqdo dee waa tacriifyo culimo kala duwane ay kala leedahe bal saddex tacriif buu leeyahay saddex qowl baa meeshii soo aroortay wahiya aqwaashaas maxay tahay kow huwa khabarku muraadifun lilxadiisi xadiiska ayuu fangelaya la mid yahay ayna macnaahumaa xadiiska iyo khabarku macnahoodu waaxidun isilaaxan mid weeye xag isilaax ahaan taas waa mid kolleyna waxaan filayaa inuu dee isagoo culimada intoodii badnayd u tiirinaya xaafid ibnu xajar aan kuba soo aragnay tan tacriifkan kitaabkiisii hore oo markaa muxuu yahay haddaan khabar iyo xadiis waa isla mid markaa dee xadiiskiina waan soo aragnayoo wuxuu ahaa maa udiifa ila nabiyi sala allahu calay wasalam min qowli marka marka khabar dee wax kale laga hadlayo khabar haddii la isticmaalo luqa la isticmaalo taasi waa gaar ee marka istilaax la isticmaalayo ee akhbaar ama khabar la leeyahy iyadoo istilaaxii la isticmaalayo xadiiskan buu la mid noqonayaayo waa rasuulka ilaahay wixii loo tiiriyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh loo nisbeeyey taasi waa qowl itniin mugaayirun lahu mey waa ka duwan yahay waa khilaafsan yahay isaga wax ka un weeyo falxadiisu xadiisku ma jaa can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi xaggiisa waxaa ka yimi xadiis la yidhaah wاlkhabru ma jaa can gayri khabarkuna waa cid aan rasuulka ilaahay ahaynun xaggiisa wixii ka yimi oo tanna waa qowl kale oo barhkood leeyihiinoo khabarku waxa weeye waa wixii rasuulka ilaahay cid aan ahayn laynooga soo naqlinaya ama laynooga waramaya khabar noqon xadiiskuna rasuulka ilaahay xaggiisa waxa kaba yimi markaa waxay yidhaaheen ba saa daraaddeed baa kuwa dee tacriifkan li ay ninka dee xadiidka ku shuqloon waa tan muxadis la yidhaaho oo ninkii xadiidka iyo umuurahaasba dee waxa weeyaan cinaayadiis iyo ihtimaamkii ama aqoontiisu ahayd kan isagu taariikhda iyo waxyaalahaas urursada ama macrifada u lena akhbaari baaba la yidhaha bay yidhaaheenoo waa kan eeg khabarkii markaa waa waxyaalihii kale taariikhda ah een xadiidka ahayd ciddii iyagu aqoon u lahayd ama taa ku shuqloonayd taas cinaayadiisa iyo ihtimaamkiisa ama aqoontiisu akhbaari baa lagu magacaabaya markaa oo dee waa kala duwan yihiin xadiiskuna rasuulka ilaahi xaggii wixii ka yimi khabarkuna waa wixii cid kale xaggood kaba timi taasna bal waa tacriif acamu minhu tacriifka saddexaad maye acamu khabarku acamu waa ka waasacsan yahay ka caamsan yahay minhu min alxadiisi minhu waa min alxadiisi o ujeedadu markaynu eegno khabar iyo xadiis isu eegno waxaa meeshii ka macno ballaadhan oo ka waasacsan ka caamsan khabarka waxaa markan sii caddaynaya kolley waa miisada kitaabka had iyo goor umuurihii buu sii sharxa eesaan tacaariifta iyo kuba arki doono oo dee xaggii fahamkii buu aada ugu soo dhow yahay ay ina alxadiisa xadiisku ma jaa can nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi xaggiisa wixii ka yimi weeye ama qowla ama ficila ama taqriira ama umuuraha waalkhabaru khabarkuna maa jaa canhu wixii xaggiisa kaba yimi rasuulka aw can gayrihi ama geyrkii kaba yimi weeye oo ujeedadu markaa wixii xadiis lagu idlaaqayeyna khabar waa lagu idlaaqayaa marka halkaa isku mid bay ka noqdeen laakiin macnaha khabarkaa kasii ballaadhan oo waxyaalihii rasuulka ilaahay cid aan hayn xaggii laynooga soo naqliyeyna khabar waa la odhanayaa sida rasuulka ilaahay xaggiisa wixii naga soo gaadhaye loo teerinayana khabar loo odhanayo khabarkaa macnihiisu ka waasacsanyo marka maxay noqon kullu xadiisin khabarun walaa cagsa macnaha xadiis kastaba khabar waa la odhan laakiin khabar kasta walaysa kullu khabarin xadiisan markaa khabar kasta xadiis maaho dee khabar xadiisana wuu jiraya khabar aan xadiis ahayna waa jirayaayo macnaha khabar uu leeyahay ayaa ka ballaadhan oo ka waasacsan oo ka guda weyn macnihii xadiisi lahaa oo xadiiskii markaa qaybihii khabarka ayuu noqonayaa hadee qaybo ka baxsan xadiiskii oo khabar lagu magacaabayaana waa jira balkaasna waa iyadana qowl saddexaad oo bal markaa intooda badan marka istilaax la joogo khabarka iyo xadiiska way simaanba si aan awal horeba soo aragnay waana qowlka ugu horeeya yahay alaharu ahar luqatan xagga luqada baqiyatu shay shayga waxa ka hadhaa laydha oo waa luqo ahaan oo shayga baqiyadiisa iyo waxa shay kaba hadha ama raadkii iyo taas baaba lagu magacaaba ba istilaaxan xagga istilaaxan imika waa cilmigan hayno waana tadee inagu aan usii baahanay inaan ogaane fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan huma labada qowlna maxay kala yihin waaxid ama kow huwa isagu muraadifun mid fangelaya weeye lilxadiisi xadiiski macnaa xadiiskii buu lamid yahay